أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda kufaarta burundi ayaa socdaal qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho isagoona cabsi xooggan ka muujiyey inay askarta burundi la kulmaan weeraro culus oo kaga yimaada dhanka mujaahidiinta faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa kula taliyey dowladda sildhiibiyadda maraykanka in saldhig ciidan ay ka samaysato degmada berbera islamarkaana ay qaadato khayraadka dalka soomaaliya ku dhowaad boqol ruux ayaa gaajo u geeriyooday magaalada khaza xilli ay ka sii darayso xaaladda cuntola'aanta ah ee ka jirta magaaladaas kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada baa iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga magaalada baydhabo wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askarta aybin ah kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allaah أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatan iyagoo fisan taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda kufaarta burundi ayaa socdaal qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho isagoona cabsi xooggan ka muujiyey in askarta burundi ay la kulmaan weeraro culus oo kaga yimaada dhanka mujaahidiinta faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkii nuur cali warsame abusheyba saldhiibiga oscar hatikmana oo ah taliyaha ciidanka dowladda saldhiibyada ah ee burundi ee soomaaliya ayaa socdaal ku maray saldhigyada ciidanka burundi ay ku leeyihiin dalka isagoo cabsi ka muujiyey weeraro xoogan oo uga yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab socdaalkiisa ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid lagu kormeerayey saldhigyada ciidanka burundi ee qaybta ka ah isbahaysiga kufaarta afrikaanta isagoo fariin digniin ah gaarsiiyey askarta ka socda dowladda burundi gaal oscar hatikmana ayaa saraakiisha iyo askarta ciidanka waxa uu amar ku siiyey in ay ka feejignaadaan weeraro laayaan ah oo kaga yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda salbiyadda ee burundi ayaa ka cabsi qabta in ciidankeeda ay la kulmaan weeraro cagmarin ah oo kaga yimaada ciidamada mujaahidiinta iyadoo muddooyinkii dambe ay aada u sii kordhayeen howlgallada ay fulinayaan libaaxyada towxiidka maalinkii jimcaha oo aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay weerar cagmarinah ku qaadeen saldhigii ciidamada salbiyiinta yuganda iyo kuwa riddada ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ciidamada salbiyiinta burundi ayaa dhowr jeer dharbaaxooyin adag ah kala kulmay ciidamada mujaahidiinta waxaana dhacay weeraro looga laayay boqolaal askar oo ka dhacay banaadir shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacaya duleedka magaalada kismaayo waxaa hog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax shalay ka dhacay aagaarka deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ah iyadoona qaraxaasi lagu gubay gaadho cabdibila ah oo si gaar ah u lahayd madaxtooyada maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland sidoo kale waxaa rogmay gaadho cabdibila ah oo daba socday gaariga qaraxa lagu burburiyey waxaana gaariga rogmaday ku dhintay laba askari oo murtadiin ahaa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa kula taliyey dowladda sildhiibiyadda maraykanka in saldhiga ciidan ay ka samaysato degmada berbera islamarkaana ay qaadato khayraadka dalka soomaaliya cabdiqani maxmed ayaa inoo faahfaahinaya madaxa maamulka ashahadla diriirka ah ee somalilan murtad cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay in dowladda salibiyadda maraykanka uu siiyo saldhig milatari oo ay ka samaysato magaalada istaraatiijiga ah ee berbera iyo sidoo kale inuu ku wareejiyo macdanta qaaliga ah ee dalka murtad ciro oo waraysi siiyey mid ka mid a warbaahinada ugu saameynta badan maraykanka ayaa sheegay in wadahadallo ku saabsan iskaashiga amniga dhaqaalaha iyo la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada uu la yeeshay mas-uuliyiin ka socday safaaradda maraykanka ee soomaaliya iyo wasaaradda difaaca bentagoonka murtad ciro ayaa sheegay in safiirka maraykanka ee soomaaliya uu bilihii lasoo dhaafay dhowr jeer booqday somalilan halkaa saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca maraykankuna ay yimaadeen bishii diseembar ee labada kun afar iyo labaatanka haddii maraykanku uu doonayo inuu saldhig ka samaysto somalilan si diiran ayaan usoo dhoweyneynaa ayuu yiri murtad ciro isagoo u waramayay warbaahintan laga leeyahay dalka maraykanka waxa uu intaa ku daray inay diyaar u yihiin in maraykanka ay siiyaan khayraadka dalka sida macadanta qaaliga ah murtad cabdiraxmaan ciro waxaa kale oo uu ka dhawaajiyey inuu dhowaan tagi doono maraykanka isagoo tilmaamay in heshiisyada cusub ee uu la galayo maamulka washington aysan wax shuruud ah ku xirneen in donald trump uu aqoonsi rasmi ah siiyo somalilan mar ay warbaahintan maraykanka ahi weydiisay suurtagalnimada saldhig milatari oo ay washington ka samaysato somalilan ayuu ciro yiri weli arrimahaas waan ka wada hadlaynaa waxaanu rajaynaynaa in wadahadalladaasi ay mustaqbalka noqdaan kuwa midho dhal ah warbaahinta blomberg waxay sheegtay in somalilan ay ku taallo goob istaraatiiji ah sidaas darteedna aqoonsigeedu uu xoojinayo saameynta maraykanka ee gobolkan halkaas oo xuutiyiinta yeman ay bartilmaameedsadaan maraakiibta xiriirka la leh yahuudda maraykanka iyo dalalka kale ee taageersan xasuuqa lagu hayo muslimiinta khaza dhanka kale madaxa kooxda filla soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa isna dhowr bilood ka hor warqad u diray donald trump taas oo uu ku caddeeyey inuu diyaar u yahay in maraykanka uu siiyo goob uu ka dhisto saldhigyo milatari oo ay ka mid yihiin dekadaha berbera boosaaso iyo weliba saldhigga ah uu haatan degan yahay ee belidoogle xeeldheerayaal carbeed oo saacadihii lasoo dhaafay afka furtay soona xigtay warbaahinta ruushka ah ee ruusiya today ayaa si adag u naqdiyey dalabka ay somalilan u fidisay donald trump ee ah in washington ay siiso saldhig milatari iyo heshiisyo kale oo dhinaca macadanta ah si maamulkaasi loogu aqoonsado dal madax bannaan ku dhowaad boqol ruux ayaa gaajo u geeriyooday magaalada khaza xilli ay kasii darayso xaaladda cuntola'aanta ah ee ka jirta magaaladaas walaalkan xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa inoo faahfaahinayaa xilli dadka muslimiinta ee ku dhaqan marinka khaza ay wajahayaan macluul daran oo ka dhalatay go'doominta iyo cudwaanka yahuudda ay ku heeso kufriga caalamka iyo dawaaqiidda carabtana indhaha ay ka eeganayaan ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaa marinka gaajo daraaddeed ugu geeriyooday ku dhowaad boqol falastiiniyiinna waaxda caafimaadka ee marinka khaza ayaa tirakoobka maalinlaha ah ay soo saarto ku sheegtay in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay marinka khaza ay ku dhinteen kow iyo sagaashan qof oo falastiiniyiinna kuwaasoo u dhintay gaajo daraaddeed halka lix boqol lixdan iyo lix kalena ay la dhul yaalaan gaajada waxay sidoo kale waaxda tirakoobkeeda ku sheegtay in wadarta guud ee dadka gaajada owgeed ugu nafwaayay marinka ay gaarayaan kun saddex boqol iyo soddon xubnood halka in ka badan siddeed kun siddeed boqol iyo toban iyo siddeedna ay gaajo la jiifaan dhanka kale waxay waaxda caafimaad ka sheegtay in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay cisbitaallada marinka lasoo gaarsiiyey kow iyo toban ruux oo shuhada ah iyo siddeed boqol iyo labaatan dhaawac ah kuwaasoo ay beegsatay yuhuudda dadka reer khaza oo la dhibanaa duqaynta yuhuudda ayaa haatan waxa ugu daran oo haysata waxay tahay gaajada oo albaab weliba waxaa ka xirtay yuhuudda kuna u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada baayi waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga magaalada baydhabo warbixin ku saabsan markaasi waxaa inoo haya walaalkan bashiir muxidiin abu ayman deegaan dhaca duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa dhowaan ku soo idlaaday kulan muhiim ah oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayadan iyo hoggaanka dhaqanka beesha laysaan oo ka mid ah beelaha dega wilaayada baay kulankan oo labada dhinac ay si wada jira uga sinaayeen qodobadii ka soo baxay ayaa waxaa intii u socda berber socday dowlo sharci ah oo ay wilaayada u qabatay nuqabada iyo waxgaradka beesha laysaan taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo qayim ah muddo sagaal maalin oo loo geed fadhiyey kulanka ayaa la isdhaafsaday aragtiyo dhiirigelin iyo in beesha laysaan ay xoojiso kaalinteeda ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika gebagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa xubno kala duwan ayaa ka hadlay madasha deegaanka bafe ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana ka mid ah suldaan nuurow maadeema nuur suldaanka beesha laysaan ee wilaayada islaamiga ee baay kulmadaas mayba ku mid haayey nambarka koowaad mayba haaye cadowga oo waddanka haka duuli jihaadka la kala jara walay kuka aadan beela reer laysaameed mayba go'aanka gaadanay tangeeda inuna naf iyo maalba kabiini jihaadka naf iyo maalba kabiini jihaadka waana wal inta ka ballan qaadayna fuli doon insha allahu tacaala intaas kadib midnimada muslimiinta beelo deriska ama beelo gudaaja walaaga midnimadii iyo beelo muslimiinta deriska niilaa inaynu kala noolana shareecada islaamka wala waafaqsan kitaabka iyo sunnada wali waafaqsan inaynu kala noolana oo ku nabadgalaan beelo reelaysaamid laku ka nabadgala afya iyo galantiya muslimiinta ku nabadgalaan oo gudaaja ninka shal nabadgala allahu akbar qodobka saddexaad may bahaye ha dadka muslimiinta inay ku dharadan guud ahaanadba falalka oo gaalanimada oo la kakadhiyaw ama sharqoollada gaalada hama laga hayta oo laisku fiiriyo laku digtoonaada khaasatan beela reer laysaamadmay beelanaha cid allaalay ciddii falkaas oo kale laka araga inay ilaah kaga wada doona galanbir ah oo kuna wada doonaan dadka muslimiinta ahoo beela reer laysaamed ku dhaladiina kaano kubar ahaado doonaan ina la hoojiye walbarashada muslimiinta walay ku kubadbaadayaan shirkiga iyo gaalanimada walbarashada ku kubadbaadayaan allah subhanahu wa ta'ala may baliya qul hal yastawi alladheena ya'lamuna walladheena la ya'lamuna inma yatadhakkaru ulul albab oo dadka wala gorodaan dadka wala angorana jingba wali allah subhanahu wa ta'ala may balanaha in walbarashadaas korlanqaada walna la barada awlaadana wala bara bilaantana wala bara sheekh fu'aad maxamed karaf oo kelimad muhiima ka jeediyay xafladda gebagabada kulankaas ayaa waxa uu beesha laysaan u kula ballamay inay garab istaag iyo gaashaan u ahaadaan jihaadka raggii ballanka galay maamulkii islaamka iyo beesha laysaan haddaan nahay waxaan ku ballannay ilaahay kitaabkiisa in loo gargaaro cadowga ilaahay laga baraa'a qato waxaan ku ballannay ilaahay kelmaddiisa intay kor ka noqonayso diinta ilaahay inaan garab siino haddaan arrintaa fulino allah raalli ahanshiisaan helaynaa shakina iigama jiro biidni illaahi tacaala inaan ballanka alle fulin doonno allana noogu kaalmayn doono waxaan idinkaga abaalcelinaynaa dhammaantaya haddaan walaalahaya aad tihiin beesha lisaan mowqifkii hore aad sharaf kale aad joogsateen iyo gargaarkaad diinta u gargaarteen iyo ballanka maanta aad qaadeen waxaadna arki doontaan guulo badan annagoo gaarnay annagoo wada jirna insha allahu tacaala oo allah subxaanahu wa tacaala dhul badan oo maanta cadowga haysta allaah raayada tawxiidka annagoo ka taagnay buu allah na tusi doonaa subxaanahu wa tacaala allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamd ugu dambeyn sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo soo xiray kulanka beesha laysaan iyo wilaayada ayaa ugu baaqay afraaddii kulanka qaybta ka ahayd isagoo ku adkeeyey inay ka soo baxaan kaalintooda jihaadka horumarinta dacwada iyo soo dumidda dadka uu cadowga duufsaday markan ka horrayta mayg mahad nagaana ilaahay subxaanahu wa tacaala nasii nicmooyin fara badan unahan kooba korna marlamaad beela reer laysameed bari iyo orsa oo kulankan iyo dowladii duruustii inta ku socotay talaadii go-aankii iyo qaraaraadkii la hasaaray intaasii dhambasa qalbajo ka faylayey si daahirsho ku muuqata mabsuudka ka eeyin eedanka ka ganacsanyin shaqadaasii ka gobadan maylanaa jazaakum allahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka siinsaar abaalkiin hibadayo bari iyo orsiyow ballantigaadin oofiyaasana bari iyo orsiyow gaalada baraa ku qaadadaasana bari iyo orsiyow mujaahidiinta barbar surumaasana bari iyo orsiyow walbarashada barbar surumaasana bari iyo orsiyow baraa dhammaystiran waysinku helay bari iyo orsiyow ballantin xagiiguwa jihaadka langnafay maalan gelayna ajar shay aakhare helay dheeftis adduunye iyo tiidis aakhare antaba ani ku qado suuragale saas maaha may la siinkufada insha allahu tacaala sidii isinba ballanqaadeen jihaadka aniyo naf iyo maalka garab suruntan hordhaamba ka garab surunaytan oo geeka lewal la siinkututuuga hayo lahasiinka kaaji ahaymaeh isla ogsingni jazaakum allahu khayran wilaayada may baa eed handhawaayase waana bogaadiyaase bayaankii reerkaha ku bahi go'aankiyo qaadadan ballantiyo qaadadan qodobadiyo hasaareen dhammaantiyoba eeda aan bogaadiyaan waana handhawaayaan may ballanqaadane anigasun garab surugna siinka la shaqeeyana oofinta ballantaasay kulankan wuxuu ahaa mid waafaqsan shareecada islaamka la iskana kaashanayay difaaca kitaabka allaah iyadoona ujeeddadiisu ay ahayd in qof walba uu dareemo mas-uuliyadda allaha uu saaray islamarkaana la isxasuusinayey culayska mas-uuliyaddaasii ummadeed wuxuu ku soo dhammaaday kulanka is-afgarad iyadoo odayaasha dhaqanka iyo maamulka wilaayada islaamiga ee baay ay ballan qaadeen inay si dhab ah uga wada shaqayn doonaan horumarinta bulshada wacyigelinta iyo garab istaaga jihaadka wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askarta aybin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allaaha warkaasi waxaa mar kale noo faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ka dhaqan galay baaqii wilaayada ay u dirtay maleeshiyaadka ridada ee ku jira safka cadowga kuwaasoo wilaayada ay ugu baaqday inay ka toobadkeenaan gaalnimada ay ku dhaceen ciddii ka soo baxda safka gaaladana loo badbaadinaya naftooda iyo hantidooda si weynna loo soo dhoweynayo loona lacageynayo hubka ay la yimaadaan waxayna arrintaasi keentay in sida tusbax la furay oo kale ay wilaayada ugu soo qulqulaan askarta taa'ibiinta saacadihii lasoo dhaafay waxay wilaayada islaamiga ee bakool soo bandhigtay saddex askari oo taa'ibiinna kuwaasoo ka soo baxay safka riddada kadib markii allah uu towbada waafajiyey ayna garwaaqsadeen inay ku dhaceen fal gaalnimaa waxaa askartan lagu soo bandhigay deegaanka buurdhuxun leh iyadoona loo sameeyey soo dhoweyn heer saraa maadaama wilaayada horay ay u ballanqaaday inay soo dhoweynaysa cid kasta oo ka soo baxda safka gaalada kuna soo biirta safka muslimiinta xasan iimaan aadan cawil maxamed iyo xasan ibraahim cali waa askarta taa'ibiinta ah ee lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxun leh markii towbada loo qabtay kadib ayay si wada jira oola hadleen idaacadda islaamiga andalus magaaeere nimanka oo murtadiintan baydhabo ku jirta kubahi maynana kubaheeda idliga oo shalaysa male baydhabo kutabi kuwan murtadiintaas gabalkaana kabiiri ma haytay baydhabo baydhabo kabiiri idligaana kabiiri ma haytay lamada kun labaati afarti bali todobaada kabiiri sadham lanko tashkiilisa kagale lankoona shaydaan kagaade acuudu bilahi lamdimeen horta kagaatam baydhabo mayle meela ku gali gabalo maynan i hareey alboorkeena i hareey meela dhubow ka galni ada idan oo may haynay saddex boqol lang e hayn hoban meeli gali gabalkan taa baraay dadka halki markeen taa baraay etoobiyaan ahayn haddana haradi dhubowknan inkiran inagi balooka jaarni baarsha kalaatan gabalko madaxtooyda raagan nisheeni meel kalaatan ingaaday madinanin bedelay mas inta lisinji leramle madaxtooyda gabalko inani tari magaaga may balarey aadan cawil maxamed waxna maybaagii qof oo maybaha nimankan murtadiinta ee marka biiri kubirow kadib maybaha miiko kubiray kow garaswiini kutabi duranka seedi miilagu kubiri kubiristay ma isabaaday dhalinyaro oo aniyo isku madayni ee yaalnimo iyo walsaase jarang mayba lanki hor dareerka eh oo meel iskala dhiilasano marwilba meel isu roogden hooba baho mayba miilseeda ada naftirka mayba niida may isku eraasay dadkaasba been ada mayn roogda saas daraadiyayaa sababta intii ana mayba saaxiibaday daraadiyoya miilasanseedi harada oo duraya mayba ya mayba tawbari tawbarada dad soomaaliya biya hoolana baraa may kumadaana qaabka may baa landigaylama qaabka lin hoolgalaa qaabka may baa guriida may baa markaas ilin furfuro waxyaabo saasay kumadaan anoo hasan ibrahim aliliero may baa meel raaiso deegaankan weejib nimanka murtadiidan waa usdeetan haa ku bahi ilaahay dartisaan ku tabi mayinka sababa yaalnamale inku jeyti dareeraan alen isku seday waad wadankayna elan saarahay may baa meel raais madiyaano meelo isku rooga madankay may baaha yaa may baa shiidi magaalada ka shiidi isku suruntoole isku haay madan hatena may baa hooba kabiirin may gurin may sin masheerna hormaysin murtadiinta sainti maybohaas ku kutabo hatana iska qasabay mayboha ilaahay dartisa hambahi maybo mayla raais inti adduunka isku deerdhido fada dhibaatooyinkan meelaka la kulmi mayboha madiyaana meela roogi anaseedi iimangna isku waay mayboha mayla raiso ana dhong mayboha bulshogay dhong gorod waay taa'ibiintan ayaa qiray dhammaantood in loo soo dhoweeyey sida wufuud sare oo kale maadaama ay dib ugu soo laabteen diinta islaamka oo markii hore ay ka ridoobeen sidoo kale si wadajir ah ayay baaqo ugu direen maleeshiyaadka weli ku jira safka cadowga geekaa kutabay sifaylelaindhaay buurdhunliroog maybo meelraais anti mayboa ilaahay agdisling afyoa nin adduunkay deerdhido mayboa ya eed iyo eedan fadeh murtadiinta walba mayboa antiasku kutabano mayboa diinta islaamka heje mayboa ii sharag ilaahay mayboa nuskubano mayboa muslimiintan isdhiibano mayboa meelraa adduunyo deerdhidana eed iyo eed fareng eendire ragantarooga horta tartiibaan ulahaindhoay geega ediyadanan mahsinyin buruni koy horta lahanung into ay hadgudub malay wala baan sharaf lahayn dhaway fariintan andaraw may aha horta dhabkaas leh bargan fariin doyo ban fadaan lanki maskantis shaqeeyas lanki halki maskantis shaqeeyana kulay ilana harsho dhamba may afjii mitradaw farmiinta sanan faraw may horta regan may arfadayna gobolkaas Itoobiyaankaas in jaasad wala ku dabsurnaada mal dhabka argan marka may san arfaday walaaliyalka eetin geek may leeyahay lanki nool baramanol may san arfaday lanki biiran dhiida waa bari warkaysan dhiiga dhagaag oo arfaday hortaan hada buruli rooga walaayada islaamka ee safaylana lahayn dhawaay maasha allah dad oo maybo ha soo dhaweyn leh oo maybo hageeka yacni is-erkortamay dadkan sadaawmay dadkan amal jaren lahay qalbagasheenoo maybo hayahana dhawaaya may faringan daray nimankaasi intii markaasi iyo tan ilaahay hangnagadano maybo hawaliyo maybo ha garabsh onka jaraan iyo onka tiirsane maybo ha kooyan deegaanadii iyo meel welb iyo haku jiidan maybo markaasi iyo oo maybo ha mujaahidiinta rogan iyo ku qiib galaano markaasi seedano maybo wali iyo wedadan maybo markaasi la kooyano ilaah ka dhawaayo sidaana lain dhawaayo mal maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee bakool ay u soo bandhigtay askari taa'iba kaasoo lagu soo bandhigay isla magaalada buurdhuxun leh waxaana askariga uu watay qorigii booshkii iyo tuutihii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abuxasaana warkii duhurnimo ee maatana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh